kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu doorroon waxaa ka mid ah midowda musharaxiinta oo shaaciyey in ra-iisul wasaare rooble iyo xukuumaddiisa mas-uul ka yihiin amniga dalka siyaasiyiinta abaabulaysa bannaanbaxa khamiista oo sheegay in ay oggolaasho ka haystaan wasaaradda amniga kana hor yimid hadalka guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka ciidamada dowladda oo howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ururada bulshada rayidka oo dib u dhac iyo wax aan shacabka farxadgelinaynin ku tilmaamay in amisom ay kala ilaaliso farmaajo iyo rooble kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka weli ka dhex jira madaxda ugu sarraysa dalka oo muqdisho lagu qabtay iyo koobka qaramada qaaradda afrika oo xalay ka furmay kameruun
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo forj internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trij iyo forj balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan subax wanaagsan intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin tobanka bisha koowaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran midowda musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ayaa shaaciyey in ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisa ay mas-uul ka yihiin amniga dalka cabdinaasir alcadaal ayaa warkaasii dhammaystiraya
midowda murashaxiinta ayaa waxa ay ka hadleen shirka lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho kaasi oo laga soo saaray go-aamo ku aadan doorashooyinka iyo sidoo kale arrimihii muranku ay ka taagnaayeen golaha midowda murashaxiinta oo horey wakiil ugu lahay shirkaasi ayaa waxa ay soo dhaweeyeen qodobada ka soo baxay shirka laga soo saaray warmurtiyeedka ay soo saareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale golaha iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada guddoomiyaha gobolkani banaadir warar saxaafadeeda kasoo baxay golaha midooda murashaxiinta ayaa waxaa lagu yiri golaha midooda musharaxiinta waxa uu soo dhaweynayaa warmurtiyeedka kasoo baxay shirka wadatashiga qaran golow waxa uu bogaadinayaa tixgelina siinayaa talooyinkii iyo sidoo kale soo jeedintoodii ku aadanaa sixitaankii habraaca doorashooyinka golow waxa uu rajeynayaa in madaxda golaha wadatashiga qaran ay iswaafajiyaan habraaca iyo sidoo kale habdhaqanka doorashada sidoo kale war-saxaafeedka kasoo baxay golaha midooda murashaxiinta ayaa waxaa lagu yiri golahu waxa uu adkeynayaa in ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale golaha wasiirada ay si buuxda mas-uul uga yihiin amniga dalka madaxweynihii horena uu ku ekaado musharaxnimadiisa golow waxa uu soo dhaweynayaa ballanqaadka ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ee ku aadanayay mas-uuliyadda xukuumadda ee amniga dalka sidoo kale qodobka ugu dambeeya golaha midooda murashaxiinta ay soo saareen ayaa waxa uu leeyahay golahu waxa uu bogaadinayaa ra-iisul wasaaraha in uu xilka iska saaro dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale habraacyada doorashooyinka iyo sidoo kale horjoogtaynta daahfurnaanta doorashada furitaanka saaxadda siyaasadda oo ay ugu horeyso xorriyadda mudaharaadka iyo sidoo kale kulamada oo golahu uu leeyahay waxaana sidoo kale golaha midooda murashaxiintu dhankooda ay dalbadeen in loo fasaxo kulamadooda gaargaarka iyo sidoo kale ololahooda ku aadan waa musharaxnimadooda
siyaasiyiinta abaabulaysa bannaanbax ka dhanah madaxweyne farmaajo oo ay qorsheeyeen in khamiista soo waana soo aadan saddex iyo tobanka bishan uu ka qabsoomo magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay oggolaasho ka haystaan wasaaradda amniga iyagoo ka hor yimid hadal shalay kasoo yeeray guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga maamulka gobolka banaadir kaas oo uu ku sheegay in bannaanbax aan gobolka banaadir oggolaasho loogu haysan aan lagu qaban karin caasimadda muqdisho wasiirkii hore ee wasaaradda amniga oo horboodaya bannaanbaxan la qorsheynayo in khamiista dhaco axmed macalin fiqi ayaa sheegay in bannaanbaxan uu yahay mid nabadeed islamarkaana ay wasaaradda amniga ka haystaan warqad oggolaasho ah
arrinta ku saabsan bannaanbaxa maalinka khamiista dhacaya banaanbaxaas banaanbaxaas wasaaradda amniga ayaa soo siisay sharcigii iyo ruqsaddii dalkan hal dowlad buu leeyahay laakiin farmaajo fowdo ayaa hadda ka soo hartay dadkii fowdada u qaabilsanaa ayuu ka hadal siiyey galabtii iyo cayda iyo aflagaadada dadkii u qaabilsanaa oo nidaamka dowladda xadgudubka ku ahaa oo leeyihiin nin xaggee ku aragteen gobolka banaadir ka tirsan oo dhacaya ciidankii anugu hoos yimaadaan waayahan oo dhan inqilaab baa laga hadlaaya malaha gobolkii banaadirna ciidamadii ayuu rabeen inay inqilaabaan uu yidhi ciidankii anay hoos yimaadaan banaanbaxna waa dastuuri asagaa isburinaya dadku xaq bay u leeyihin inay ra'yigooda cabiraan haddana wuxuu yidhi aniga waa inaan warqad bixiya caqli xumo ka weyn taas ma jirto
axmed macalin fiqi oo horboodayo banaanbaxa la filayo maalinta khamiista saddex iyo tobanka bishan inuu ka dhaco magaalada muqdisho halkan waa dalsan warka subaxnimo ayaad dhegaysanaysaan iyadoo shalay qodobo siddeed iyo toban ka kooban laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ayaa waxaa ku jiray qodobo ka mid ah amaba qodob ka mid ah in ciidamada midooda afrika amisom ay xoojiso amniga madaxtooyada kadib toddobaiyo labaatanka bishii dhammaatay waa sanadkii hore ee labada kun kow iyo labaatan markii la sheegay in xafiiska ra-iisul wasaaraha waa ababa madaxtooyada ay iskorimaadyo ka dhaceen taas oo qodobkii shalay ka soo baxay lagu sheegay in amisom ay xoojinayso amniga madaxtooyada rofeor cabdulaahi shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa wax aan shacabka soomaaliyeed u cuntamaynin islamarkaana dib u dhac ku tilmaamay in xilligan ciidamada midooda afrika amisom ay kala ilaaliso madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa sida uu shirwac qabo
anigu ma fasiri karayo waxaa loolala jeedo madaxtooyada ha xoojiyo madaxtooyadu waxay ka mid ahayd maalihii amisom ay maaragta u haysatay wakaaladda inay ilaalido madaxtooyada dekeda eeraboorka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha muxuu ahay ragga kaleete waaweyn ee madaxda ah dadkaas waxaas waxay ahayd mandateeda ay ahayd marka anigu ma fasiri karo guud ahaan ma qurux badna arrin qurux badan ma aha in madaxdii soomaaliyeed hadda la kala ilaaliyo waa waa arrin waa dib u dhac siyaasadeed wax dadka dhiiri gelinaya ama farax gelinayana ma aha shaki la-aantaasi kuma jirto muxuu ahay ciidankii soomaaliyeed oo jooga in madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii la kala ilaalinayo oo amisom dhexdooda ay deganaato laakiin awalba way deganayn waa horta arrin aada iyo aad aan la sugaynin waktigan oo dowladdani ay ku faanaydisay in ciidamo soomaaliyeed oo xoog leh oo waddanka hanan kara inay samaysay haddana labadii madax maaragta ciidamo ugandhaysi ay kala dhex joogaan waa arrin aada iyo aada dib u dhac u ah dadka soomaaliyeedna aysan niyad ahaan qaadi karin amnigana aan wax kusoo kordhinaynin siyaasadana sidoo kaleeto aan waxba kusoo kordhinayn
cabdulaahi shirwac oo ururada bulshada rayidka ka tirsan oo mid ka mid ah qodobadii shalay laga soo saaray warmurtiyeedkii shirka golaha wadatashiga ka hadlayay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka weli ka dhex jira madaxda ugu sarraysa dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waryahayga faadumo cabduqaadir ayaa qodob-bareedka warkan sii dhammaystiraysa waa madal si hada looga soo shaqeeyey ayna ku sugnaayeen dhammaan dhallinyarada ku nool gobolka banaadir kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho siyaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaana kasoo qayb gashay waxaana looga hadlayay arrimaha la xidhiira doorashooyinka dalka iyo sida looga gudbi karo caqabadaha ka dhex jira madaxda qaranka islamarkaana dalka uu noqon lahaa mid hagaagsan iyadoona sidoo kale la xusay inay muhiim tahay si aadaa in la ysaga ilaaliyo dib inaan loo dhigin doorashada laguna qabto wakhtigeeda taasoo aan lahayn musuq maasuq iyo wax isdabamarin intii munaasabadda ay socotay ayaa halkaasi waxaa lagu soo bandhigay dhaanto riwaayado ka turjumayay marxaladaha kala guurka ah ee uu dalka ku jiro waxaa la gudagalay khudbadihii ugu horreynna waxaa munaasabada daahfuray cusmaan xasan yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna dareensiiyey cadowgeenna iyo xabiibkeenna waxaan kala garannay cadowgeenna iyo xabiibkeenna maanta waa kala garannay dhammaan ummadda soomaaliyeed wax ka dahsoon ma jiraan cidda xabiibka ah iyo cidda cadowga ah waa kala garanayaan marka yaan nagula mashquulinin cadow shisheeye ah sidoo kale dhankooda wadajir goobta waxaa uga hadlay abuukar shuute xuseen xuseen jilicow maxamuud yaasir maxamuud maxamed axmed macalin maxamed kuna hadlayay afkoodayaasha dhaqanka baaq dheer ayay u direen madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo maalintuu xilka qabtay ayaa haybad iyo dowladnimo iyo qaran iyo muuqaal wanaagsan oo caalamka maalintaas ay noo bilaabatay runtii dadku waxay diyaar u yihiin doorashadu inay dhacdo wakhtigeediina ay ku dhacdo la siyaasadayn uma baahno dalkaanu wax fowdo ah
afar sana hadda lasoo dhaafta lasoo dhaaf waa dareemi kartiin dalka horumaroo hore u kacay ee, istaagii oo muqdisho waa guulaha ugu waaweyn aa gaarnay marka waxaan leenahay dalka dib yaanu loo celin qabyaalad dooni mayno dib u dhac dooni mayno horumaraa doonaynaa soomaaliyey sinaan iyo cadaalad si noo dhaanta la waaye sacbaha isqabsada oo sinaan waadeega sisintiyo gallayda subageena xoolaad ayaan sacba horse kaga bixi karnaa arrimaha aadka cajiibka u ah ee dhulkii fariica waxaa ka mid ahaa in ra-iisul wasaare dhan oo muqaama ra-iisul wasaare ah oo marka ra-iisul wasaare u ah in uu eerakoor u tago in uu keliya qaabulo deeq yar oo dadkaynu cadow nahay dalku rabo inuu ku qasabgeliyo gabagabadii munaasabadda maryan maxamed cabdi ayaa soo xirtay waxaana ay sheegtay in lama taabtaan ay yihiin dadka iyo dalka siyaasadda sideedaba waa nafta bini aadamka oo kale nafta bini aadamka ah maanta waad qaldan tahay barrito wax aad qaladka maanta aad samaysay baad garanaysaa leed alla waa lqaldamay maanta waa saxsan tahay waxbaa sii kaa noqday waad isbedelaysaa barrito waxaad dhahaysaa may tii hore maahay mid ka dhaxda iga dhadhacsan marka siyaasaddu sidaas weeye iyaduna waa shakhsiyaad waxaa ku wada hadlaya waxaa la hogaaminaya laakiin waa lama taabtaan oo ah dadka iyo dalka Een, waxaan u mahad celinayaa een, maxay ahayd guddoomiyaha gobolka banaadir
warkaas subaxnimadan waxaad ka dhagaysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya koobka qaramada qaaradda afrika ayaa xalay ka furmay waddanka kameruun xulka qaranka kameruun ayaa guul ku furtay tartanka qaramada qaaradda afrika ee martigelinaya iyagoo ciyaartii koowaad ee furitaanka ka helay saddex dhibcood oo ay wakhti dambe u dagaalamaan kameruun oo u dagaalamaysa koobka qaramada qaaradda afrika ayaa waxay ciyaartii furitaanka isku heleen burkina faso oo gool qurux badan kaga naxsatay bartamaha qaybtii hore ee ciyaarta kulankan oo ka dhacay magaalada yuundi waxaa ka horreeyey xaflad muddo socotay oo lagu dahfurayay tartanka taasoo qoobka ciyaar khudbado iyo weliba masraxiyad kale ka sameeyeen fanaaniin madaxda xiriirka kubadda cagta iyo mas-uuliyiinta waddanka kameruun tartankan qaramada qaaradda afrika ee sanadkan la ciyaarayo ayay ahayd in la qabto sanadkii hore waxaase dib loogu dhigay labayo toban bilood sababo la xiriira fayruska korona warkii subaxnimo aad ka dhagaysanayseen dalsan muqdisho akhyaaray xilligan waa naga intaa
wararka adla haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel